maxaan dhegaysto uu ka taqaanaa farqiga u dhexeeya cuntada dalka iyo sidoo kale tan dibadda nabadoon samatar oo xog ogaal u ah arrimahaasi ayaan ka waraysanay wuxuuna u waramay wariyaheena maxamed ciise nabadoon samatar soo dhowow maanta wareysigan wuxuu ku saabsan yahay ama wuxuu daaran yahay farqiga u dhexeeya cuntada dalka iyo cuntada dibadda laga soo dhoofiyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin maanta wareysigeena sidaas ayuu ku saabsan yahay soo dhawow ugu horeyn ka adiga ahaan khibrad ma u leedahay ama aqoon ma u leedahay cuntooyinka dalka sidoo kale wax macluumaada ma ka haysaa cuntooyinka dibadda
bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wabiynasaan calaa muurdiin wdiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin horta kheyr badan allah ku siiyo waa dhowahay hadda kullitoba waxaa la isweydiinaya weydiinaysaa waxa weeyaan somalia waxay tiraa sadar muuqda su-aalka dhan cuntada dalka iyo midda dibadda cuntada dalku waa wax aada u jeedid ood garanaysa geedka uu ka baxay geedka uu ka baxay iyo beerta uu ka baxay iyo halka uu yaallo ood garanaysa waa wax aan dheyd lahayn dhacay laakiin cuntada dibadda lagu sheegayo ama dadku ay sheegaan dheyday leedaa dhacay in badanoo ka mida sida caanabooraho kale maanta ninaa wuxuu samaynayaa geeluu leeyahay ama ariguu leeyahay caanihiisuu soo qaaday buu keenayaa marka uu keeno caanaha oo caanihii magaalada uu ka iibiyo waxaa laga yaabaa inuu caanabooro qaado waaya taas waan u tegaynaa su-aasha ugu horeysaan ku weydiiyey waxay tahay farqiga waan u tegaynaa u dhexeeya cuntada dalka iyo cuntada dibadda laga soo dhoofiyo balse adiga ahaan kasamatar ahaan wax aqoona ma u leedahay cuntada dalka cuntada dibaddana wax macluumaada ma ka haysaa waan ka hayaa waan isticmaalan waxaan isticmaalaa sideedaba cuntada dalkan isticmaalaa cuntada dalka dalga i badanaa noo baxa raashin badan raashinka oo kaleet waxaan isticmaalaa galeyda iyo digirta oo kale waxaan isticmaalaa oo kaleeto sida masegada oo kale aan isticmaalaa waxaan isticmaalaa sida qamadiga oo kale qamadigankasi uu dheylo mid noo baxa uuna jirin aan arkin waxaan isticmaalaa oo kaleeto raashinkan sida salbukada ayaan isticmaalaa anigu aqoonaan u leeyahay caafimaadkooda wax laga helayo iyo wax ay tahay iyo intoo dhanaan garanaya dad badana waxay yihaahdaan waxaan dhihin lahaa marka dadku marka ay cunaan raashinka dufta leh hadda waxaad ii sheegtay inaad aqoon u leedahay raashinka dalka islamarkaana qaybo ka mid aad isticmaashay marka ma jiraa waxyaabo aad adiga ka dareentay ama aad ka fahantay raashinka dalka ka baxa cunitaankiisa way jiraan in badanaan ka fahmay in badanaan ka dareemay wax badan oo maaragta fiican baan ku arkay sida calooshaada inay dhaqaaqayso oo kaleeto waqti kasta joogto ah qofka calooshiisu dhaqaaqdona qarasna ma lahan sida fashinka uu u fiican yahay caloosha baxda wuxuu u fiican yahay gaaska oo kaleeto maaragta cuntadiisa cuntadiisa cuntada haddii uu ka go-ona gaasku isagaa meel dhigayaba qofka waxa ku jiraaha kuma jiraan kuwan laana kuwan kuga daaweysan oo dilan wey laakiin middan waxay wadataa fitimin badanay leedahay borotiinkeedii iyo waxeedii oo dhammaystiran ay wadataa haddaad cambuulo ku cuntid iyo haddaad soor ku cuntid iyo haddii aad ku cuntid habuuq kulligood nafaqo weeyaan qofkana calooshiisa ayay dawo u tahay hadda dhakhaatiirtu waxay soo qoraan raashin duf leh raashin macnaha xashirsaneen cun raashinka maarata dufta leh ayay dadka yidhahdeen marka horetona waxaa dilay qofkaas waxa weeyaan balaayo kaleeto kiimiko iyo tacbay oo cunay oo ku wareeray dhakhtar u tegey wuxuu siinayaa kiniini kiniiniga isagaa uga sii daraya markuu uga sii daro kabacdiina qofkii tabartuuba dhigaya markuu tabarta dhigo kabacdi wuxuu leeyahay markuu sumooday bacdigeed uu leeyahay halka aad marka dadka waxaan kula talin lahaa oon dhihin lahaa waraashinka dalkiina barwaaqadu dalkiina taallaa dadkiinaa gacanta ku haya baqaaradii ku jirtaa iyadoo waxaad arkaysaa qof baasta daldalayo halkaana digirtii daadsantao dhulka ilmuhu ku cayaarayn waxaanu maxay yihiin ma ilmahan ogolayn war ilmahan ogolayn iyo maahan ilmuhu wax u daran iyo wax u run midna ma yaqaanaan waxaan dhihin lahaa ku talin lahaa inay raashinkaa cunaan ilmahooda caafimaad bay u tahay ayaga caafimaad u tahay ilmaha jirkooda ku dhismaya waxaa ku dhismaya maaragta calciumkooda ilaa kuwan calciumkooda wey waxoodii wataan raashinkan laakiin raashinkan kaleeto suna lagu baabi'iyey waa lasoo daweeye waa lasoo daweeye waa lasoo daweeye intaas hadda raashinka ee dawada la daweeyey iyo raashinka kaleetona waxay ku kala fiican yihiin markaad cuntid xataa laabjeexa wax lee laabjeexi maysid raashinkan kale laakiin iyaga waad soo laabjeexda waxaa ku laabjeexaysaa suntiyaa ku dhibaysaa suntii ayaa ku dhibaysa dheefshiidkaaguna marka uu tago isagaa cudurka qaadaya cudurka markii uu qaadana wuxuu geynayaa qabsimada qabsimada markuu geeyo gaas calooleed qofkaanu qabaa waxaasaa laga sheegay halkaasuu maarata kusii jeedaa marka dambeeto waa un dhibaato iska taagan marka dadku waxaan dhihin lahaa inay raashinka dalka oo la yaqaano inay cunaan oo maaragta caafimaadka isaga ka helayaan isagay firfircoonida ka helayaan isagay waxay ka helayaan wax kasta oo nafaqa ah isaga ka helayaan waxaan ku diidayaa cuntada dibadda dheyday leedahay dheydkaana ninaan kuu naxaynin oon kaa naxaynin oo shaqo aan kugu layno diin iyo dadnimo midna aydna wadaagin ayaa soo dhiibay talyaaniga laga soo dhiibaa layidhi baasada baasada talyaaniga laga keeno talyaani ma soomaaliya ka naxayaya dad muslimiina si uu dili lahay uu go-aan ku gaaraya toban mar baa dheydka laga soo bedelaya uu dhacay isagoo dhacay baa laguu keenaya mar laguu keeno waa cunaysaa markaad cuntiina waa sun calooshaada ku maqan laakiin baasada annaga dalkeena lagu samayn jiray waa naqaanaa oon usoo joogay maxogaa laga samayn jiray warshada baasada ee soomaaliya maxogaa laga samayn jiray maxoga iyo wax yaroo buraho lasgaley iyo shido laysku daro baa laga samayn jiray baasadaas waxay ahayd baaste la yaqaano tayadeeda iyo waxa ay tahay wax laga sameeyey middan waxaa laga sameeya maxaad garanaysaa dadaa waxay leeyihin alwaax baa laga sameeya oo soo dariyey barnaamijkaa keenay shaki badan baa ka jira baasada oo kaleeto waxaa ka jira sida baalka la yiraahdo baasadoo kaleeto waxa ay keenaan bur waxaa la keenay hadda beri dhaweyto oo toban kunteen dhar oo la daadiyey markii dambeeto sumaysan baa la keenay waa sumaysan yahi ilaa suntan waxaa looga celinaya baalka la yiraha afdheera dawada looga celin markii dawadii lagu badiyo lagu badiyeyna isagiyaa sun noqdo sun buu isku bedelay sida oo kaleeto hadda bariiska oo kaleeto marmarba waxay kuleeyihiin bariisku waa caag caag wey qof caag cunaa calooshiisu see noqonaysa calooshiisu sidee noqonaysa wakti kastuu cunaya qof waktiguu cunuba caaguu cunay caag markuu cunana dee caag dheefshiid ma shiidin karo mashiinkaagu marka dambe tuu daalaya markuu daalayo waa tabar daraynaysa markuu tabar darayo maalin dambe waxaad maqlaysaa hebel ama heblo waa la qaado dhaktara loo qaado kansaraa laga helo kansarka laga helayaa waa suntii weeyaan suntii qofka cunay weeyaan qof waxaad arkaysaa calooshuu kansarku ka galaa lagu leeyahay mid wuxuu ka galaa lagu leeyahay madaxuu ka galay midba meeluu ka galay suntii oo faafta wey qanjirada aad waxaad arkaysaa sida cabitaankoo kaleeto dibadda cabitaanka dibadda oo kaleeto waxaad arkaysaa waxay keenaan wax baalka dhihi jiray icid ah balaayo unbay daldalayaan wax ay daldalayoo dhan gebigood waa sun qooshan ilaa wax ay yihiin mataqaanid adu mana samayn ehelkaana ma samayn qofaad gacaltiina kuuma keenin islaantaada xaaskaaga kuuma soo miirin waa sun suntaasuna waa ku soo jilcinaysaa maalinba maalinta ka dambaysa yaraanta haddii uu kugu gafto waayeelnimadiina kugu gafayni ku taabanaysaa markaa tabar daraatid sida caana boorahoo kaleeto sacbaa ku sawiran saca ku sawiran miyaa laga lisay dadkuna waxay yidhahan maba laga lisee baalka la yidhaahdo bahal kalaa laga lisaaho oo la yidhaahdo baylaan balaayaa ku jirta meeshan aanihii qofkii gurigiisuu tegey aanuu ka keenay aribaa u irman geela u irman lo wuu keenay waxaa laga ilmihiisa inuu caano booro u celiyo loodiibuu soo saliid cadeyd oo kaleeto maanta waxaad arkaysaa nin subag keenay subagu keenay caag subaga caagga subaga uu keenay wuxuu ka bixiyey soddon doolar soddon doolar markuu ka bixiyana wuxuu qaatay caag saliid cadeeyo lix doolar u qaatay gurigiisina sunuu geeyey daawona waa ka keenay dadku marka inay fahmaan oo gartaan anigu hadda bisembia anaa iska soo qaadaya dadkuna anay ila mid yihiin anigu cabitaanka ma cabo sideeda cabitaan sajal ah oon cabo haddaan cabitaan u baahnay sisin ambe isbaandhays liin waxaan helayaa wax tiro badan baan helaya waxaasoo dhan markaad miiratay dawo aad ogtahay oo cabaysid wey waa waxaad ogtahay cabaysid laakiin haddaad cabtid waxaan ku cunin waa la cunaa haddaad tirahdid cudur oo dhan aabihiisoo dhan baa isku kaa- isku kaa yeeranay marka dadka muslimiinta ah waxaan dhihin lahaa war waxaad cabayseen waxaad cunaysaan iska fiiriya ilmihiinana ka fiiriya ilmihiinana ka fiiriya maantay ninka saliid cadday qaadayow saliid caddaydan xaggee laga keenay maxaa laga sameeyey ma taqaan waxa laga sameeyey maya haddaad aqoonin iska daaha qaadan saliid caddeeye subagaaga guriga dhigo furka subagaa oo caaga sadaallaa furkiisa cid dhimo wax u suugaya saliid caddeyn haddii lagu siiyoto waa inuu tumin lagu dara maxaa keenay tayada waa waa macnaha kiimiko meeshaan kuu hadaysan madaxan wuxuu ku dhaqdhaqaaqaa nafaqo dadka kaletan waxaa la yidhaahdaa marka indhaha loo soo fiiqo madax ari ha loo kariyo waxaa la yidhaahdaa subag ari subag ariga soo doojis le sanadka hore la lisay la, la, la, la ruxay oo kale ha la soo qaado madaxa laga mariyo ha lagu xiro subaxi ha laga dhaqo indhaha fiish baa ka soo baxay waa caafimaad ayaduna waa cudur cudur iyo caafimaad baa is ag yaalla dadka muslimiinta soomaaliyeed intaasaan leeyahay waa tahay n waxaad ka hadashay way aragnimada aad u leedahay aqoonta aad u leedahay intaad soo aragtay ama intaad ka taqaanid n raashinka dalka iyo dibadda farqiga u dhexeeya waayahay adiga imise sanad raashinka dalka cunaysay imise sanad raashinka dibadda cunaysay haddase maxaad isticmaashaa
Een, waa sax weeyaan aniga waxa aan cunayay in badan aan cunay raashinka dibadda in badan ayaan cunay laakiin markii dambeeto tajarubo aan sameeyey anaa xanuunsaday markii aan xanuunsadana tajarubaan sameeyey tajarubada aan sameeyen waxaan ku guuleystay inay aan joojiyo raashinkaas oo raashinka kaleto aan cuno raashinka hore marka aan cunana caafimaad baan dareemay caafimaadka aan dareemana ilaahay subxaana watacaala wuxuu igu nimceeyey inaan raashinka cuno oon iska daayo kii kale waan ku caafimaaday in badanoo caafimaadaanan ka helay tajaruba aan samey wey cabitaanka sidoo kaleeto waxaa layga sheegay een, tifo waxaa layga sheegay een, wax badanaa layga sheegay wax badan marka layga sheegana dhakhtarkii aan la xiriiray nin wadaadahu ahaa khayr badan allah siiyo wuu ila dardaarmay wuxuu yidhi een, waxyaalaha waxaa samayn jirtay wax ka bedel inta cuntooyinka oo kale iyo cabitaanka waa tahay ugu dambeyn n waan soo gabagabeynaynaa waraysiga ugu dambeyn barnaamijkan cuntada dalka iyo cuntada dibadda ah n waxaa laga sameeyey wacyigelin badan haddii ahaaleed culimada iyo haddii ahaaleed warbixina laga diyaariyey iyo waraysiyaba marka wacyigelinteedana in mudday soo socotaa marka dadka maxaad leedahay marka ugu dambeyn dadka maxaad u dardaarmaysaa ama u jeedinaysaa Een, waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta walaalahay ah nabigu sal lla lay slam wuxuu leeyahay laa yuminu axadukum xataa yuxibu liaqiihi maa yuxibu linafsi iimaan dhaba leedinka ilaahayna ma idinan rumayn ilaa naftiina wax aad la jecesha nafta walaga kala jeclaanaysan ani nafteeda waxaan la jeclahay inaan caafimaado oo ilaahay subxaana watacaala uu caafimaad isiiyo dadkana waxaan la jeclay inay caafimaad ilaahay siiyo laakiin dadku waa hadday talada qaataan talaan siinaynaa talada aan siinayo waa mid aan anuu tajarubeeyey oo aan maaragta in badan aan ku celceliyey weliba Een, bacdayna een, dadku haddii ay talada qaataan dantooday qaateen haddii ay qaadan waayaanna cudurka looga digayay qaateen waxayna dareemi doonaan wakhti kale oo aysan waxba ka qaban karin marka dadka waxaan leeyahay talada culummada dadka aqoonyahanada oo muslimiinta ah iyo dadka waxgaradka ah cuqaasha iyo dadka maaragta een, een, walaalaha soo gudbinaya wararka iyo maaragta een, dadka u soo gudbinaya talooyinka warkooda yeela waxaan leeyahay ilaahay uga cabsada waxaad cunaysaana iska fiiriya een, hana qaateen talooyinka islaamiga ah iyo maaragta iyo een, iyo dadka walaalaha muslimiinta oo ka naxaya tiradooda ha yeeleen anu intaasaan kusoo koobaya warkayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu